بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu heenno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wataala usin uume oo addoommadan hosaaran hosaaratan welilah yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allaha lacallakum tuflixuun ayuha almujaahiduun may baasan dhaha waa dardaaranka mid ka mid ah halyeeyadii inqimaasiyiinta ee weeraray godka jilicow ee magaalada muqdisho barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa dhulgariir khasaare badan dhaliyey oo ku dhuftay waqooyiga waddanka afghanistaan iyo imaaradda islaamiga ah oo gurmad aan kala joogsi lahayn u fidinaysa qoysaska dhibban maleeshiyaadka murtadiinta ee bangarafta ee ku sugan gobolka bari oo sheegay in maamulka ashaadala dirarka ah ee puntland uu ka jaray lacagihii mushaharaadka ahaa ayna ka cabsi qabaan hubka dhigis lagu sameeyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo iskuul hoose dhexe ka hirgeliyey deegaan hoos yimaada degmada kamsuuma ee wilaayadaasi waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah kelimaadkii halkaa laga jeediyey ciidamada mujaahidiinta oo maanta weerar ku qaaday saldhig ciidanka xabashida itoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada diinsoor halkaas oo ay ka soo degaysay diyaarad ay saarnaayeen wasiirro ka tirsan murtadiinta barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaa inta uu barnaamijka socdo aad ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka فاجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan idaacadda islaamiga ah ee al andulus ayaa caawa baahinaysa dardaaranka mid ka mid ah inqimaasiyiintii weerarka ku galay godka jilicow ee magaalada muqdisho haddaba kusoo dhowaada dardaarankaas walaalkaasi inqimaasiga ah allaha ka aqbale shahaadadiisa
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي
dooradheran insha allahu tacaala wal isan weligii ban aragna oo manan godka jilan kudhiin ya kudhii doona insha allahu tacaala min baan rajeeyey ilaahay subxaana wa taala ku rajeeyey inaan arday gaal qabsado gobodo baana arday surkaasna ka waraysad waana idaaddi andalus insha allahu aan gudbi warshee la dhegaysan insha allahu tacaala
شجرة الدين المتينة ولن نرضى الخنوع لأجل كفر لأننا بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينة كتاب الله يدعو للجهاد وهذه سنة المختار فينا وأعراض cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheeraa jacfar ama salaaxudiin waa mid ka mid ah halyeeyadii inqimaasiyiinta ee fuliyey weerarkii ka dhacay godka jilcow ee magaalada muqdisho istishaadii salaaxudiin ayaa ahaa shan iyo labaatan jir ka dhashay beesha hadamo gaar ahaan ligsi wuxuuna ku soo barbaaray magaalada rabdhuure ee wilaayada bokool inqimaasi salaaxudiin ayaa ka hor inta uusan ku biirin katiibada istishaadiyiinta wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ee mudug isagoona soo xaadiray dagaallo malaaxiim ah oo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadka riddada kuwaasoo ka dhacay deegaanno ka tirsan mudug على أشيائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سمينا هي الدنيا ورب البيت istishaadii cabdulaahi sheekh aadan maxamed ayaa allah fadligiis ka mid noqday haliyadii qaaday duulaankii lagu magac daray howlgalka uhiilinta madluumiinta ee lagu nusraynayay maxaabiistii muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilcow camaliyadaasi ayaa lagu dilay koob iyo afartan murtad oo u badnaa maleeshiyaadka sirdoonka riddada halka lagu dhaawacay labaatan kale istishaadii salaaxudiin ayaa ahaa mujaahid habeen iyo dharaarba ku dadaali jiray cibaadada allah isagoona ku tilmaamnaa bashaash weji furan oo isku xilqaami jiray oo khidmaynta walaalihiisa waxaana allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa
كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaas ka bacd aan arday magagaysay dahdil araw cabdulaahi sheekh aadan maxamed ona li'in kasaw arday mujaahidiinta masfurmooyinka rogaan umsaan arday jabado ah ninkasayaan oo jacfar ona inkasayaan arday mayba gootay ciise sharafkana inkasayaan salaaxudiin intaas ka bacd arday intaas ka bacd ona maybaha nan ha ku jeeda masaan arday maybaha qabiilkayna masxadamo oo sakhaasaan arday maybaha laftiligsa nan ha ku jeed arday gobolka bokool intaas kadib maanta faray inku diray dadka muslimiinta eh oo manaan caalamka ka nool oo manaan ardimay baa maylaha muslimiinay ilaahay subxaana wa tacaala maydhinliah ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wisoonna uumimanille ilaahay subxaana wa tacaala oo obsada oo aan nasdhabani inku obsada aan dhammantaanisan u muslimiin itin maahina walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala isinna uumin oo hatanan lelnah maybaa oo obsada oo waan arday sadhabaniinku obsada ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala alamooyinkay masqaan arday waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala kumada oo maana antiibon ogoon anin arday ilaahay subxaana wa tacaala ku obsana oo maybaa gudunaan ya ilaahay subxaana wa tacaala adduunka ninshaani ilaahay subxaana wa tacaala adduunka madruu ninshaani yaa walkasta arday isu dushele maana arday irtisaaradii oo maana arday isu saari oo maana arday anleekoon arday adduunka minshaangna jinni insa antiiba maana arday agdhaleho hisaableho oo jinni insaa oo mana arday awoodiga amanaan qaab iyo ka shaqaysana ilaahay subxaana watacaala aan weele yamay ku fadahaaya niniisa oo awoodaan oo ilaahay subxaana wataala adiis eto wamaa khalaqatul jinna wal insa ilaa liyacbuduun ilaahay subxaana watacaala walkal adduunka masinshaan in ilaahay subxana ku obsataan oo ilaahay subxaana watacaala nanan ley infiruu khifaafan wathiqaalan ilaahay subxana watacaala ley yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim waa ganacas oo ilaahay subxana watacaala cadaabkiinoo ka badbaadiyo ikhwaani jihaadka mayba fadl iyo maykooba koro ilaahay subxaana wa tacaala ku obsanaan oo jihaadkan kaneen wallaahi ilaahay subxaana wa tacala ku obsanaan si guud ahaan mayba walaalaya muslimiinta eh meel kasta laga dhawaata yahay na mayba waxa insha allah ha furneen gacmaheena ka furneen insha allahu tacaala waana gaalana ila ku obsanay obsa ilaahay subxaana wa tacaala kani leh ilaahay subxaana wa tacaala si waan leh oo obsada may qof kalan ku obsadan maanaan arday mayba aan leh obsada insha allahu tacaala janjeexateen insha allahu gaalan arday mayba waa waddanka hay ku saaradoy waan ha is afiyey waan ha iska duubanaadoy war gaalan adduunka kaa nool arday inaysan maalintiiba kumanaanseen gudile may ku sii jeela maanaan arday kala tagiin oo maanaan arday tafaraarigan ku jeela insha allahu tacaala ulmad iyo walkasnamay laha insha allahu tacaala inay iska duubadaatan oo isku may buaha insha allahu tacaala yaasin rajaye intaas kadib michael anta arday may buah fariyanku daray reega mujaahidiinta oo inshaad karooga furuma kasoon ikhwaani fillaahi ilaahay subxaana wa tacaala meel khayr badan siin doori oo aljihaadu fii sabiilillaah walaalayaalow ilaahay subxaana wa tacaala u jar xisaabsada oo maanaan arday may buwa sabra oo may buwa dhawarka maanaan arday oloola hirida oo inshaad arday may buwaha sabarka isiin ku dhammaanay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala usin uume oo oddooma janoo saarahan oo saaratan welilaah yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allaha lacallakum tuflixuun ayuha almujaahiduun may baasan laha insha allahu tacaala may bawaa maalamo isango manaas roognin furmooyinkas kale baashalaaneen ilaahay subxaana wa tacaala iscaabudaaninoo manaan arday riwaadooyinka roogninno oo qur-aankas akhriysadaanay oo manaan arday gaaladaskuljilfirnaanay furmooyinkas roogni insha allahu tacaala mahasiin ku taabna oo furmooyinka walaalay ani kasaayan mahan ku taabna maanaan arday nacayb iyo masaana ka dhabooda maanku taabna alxamdulilaah ilaahay saanan ka rajayow in ilaahay subxaana wa tacaala meel khwaar badan oo gobolkaas khwaar badan oo jihaadka leeg ummada inaan ilaahay subxaana wa tacaala hayn doorad ilaahay subxaana wa tacaala hayn gebagabaay doon ilaahay subxana tacaala ku rajeeya wallahi walaal badan oo mujaahidiin mujaahidiin ana jeela oo inaan u khwaar badan jangeeyaan eedda yaa maanaan arday meelka oga insha allahu tacaala mujaahidiintaas oo anas kasaan iyo kuwan kasanaaneba insha allahu sabra insha allahu sabra insha allahu sabra in allaha maca asaabiriina ilaahay subxaana wa tacaala leeya guulin arday diira doonataan gaal iyo nay gaal kalkaalama siin guulaysis doona sadaba maybaa goboleedaas hata maybaan hata walaalaan sheekasuunin oo manaan arday maybaaha geeteedaleh dhaafiba gaalaanka duuli oo masanqayn arday maybaaha goob goob kasta masanqayna gaala kaste has guudguutan israatay goboleed haka duulan goobna maybaa go-aankaiyo haka duulanna walaahi arday maybaaha gaaryaala ku furdi iyo nay maybaa walbadana geesiyo taawayaayan goobawaasay goobgoobliindheki maahayne guulnama ku deerna intaasna maybaaha geesaalka mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala anay arday maybaa goobgoob indilan sababanka dhekay oo maanaan arday oogi xiiradna mahana oo ilaahay subxaana wa tacaala ay dhammaay oo falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta ida ramayta walaakina allaha ramaa wallaahi awood una ka dilna mahayna awood una arday ka jibina mahayna insha allah ilaahay subxaana wa tacaala jibi usina may buwaa ma agayna ah waan insha allahu tacaala may lanaa insha allahu sabr insha allahu tacaala ani sabrtoon insha allahu tacaala miraaji arga doont waana sabr mujaahidiinayn qasnaa timiniyoy maktab kul may buwa goot cizi sharafka insha allahu tacaala wallaahi maktab khayr badan oo mana markaad arday may buwaa lanka sida ilaahay subxaana wa tacaala diintilta ka sheegi rasul sala slam sunooyinka mishel ka sheegi umadii aad arday mujaahidiin aad saxaad aragta fadaas oo maybado adduunka roogta aragta fadaas maktabku maanaa ciisdi sharafka kooyoy may kale arday imdaasnta fareen ku daray hooyaday hooyo may buwaaha ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ka baraqaaya wallaahi arday may buwaaha aday dhalli hay barbaariyadi ilaahay subxaana wa tacaala barbaariyay asab inhayti suma madaa kadib hooyo may buwa eedi eedaa kiinjeela kolley arday may buwaaha nacaab iyo masahayna hooyada ku dheerow kolli ana maakin ku taabna bal hataa may buwaha jihaadkan ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay subxana wataala yaanuuni oo ilaahay subxaana wa tacaala hagaaji annoo hataa may buwan isku warqabna masahayn arday isu qaafilsku ah ilaahay subxaana wa tacaala qalabaya kariidi bal hataa anoo ka fikira masahayn arday may buwa maalamooyin masahayna balooyinka fikira sanagabaafada ka fikira sabab hadala masan arday eryaalka idirkal irku aday erti daraad ilaahay subxaana wa tacaala hay dhiirgeli balataa may baado hooyooyinka masqaana dadku wararto ay dhalan mana arday walay khayra sameeyaan iyona arday walka leeyino umaybo ilaahay subxaana wa tacaala rutum dhalahatana ilaahay daradin dhiibadaan anku horkorin jihaadkan kataag yaran oo ajarba ku leeyin hatana arday maybo waabatan sabab adag nagati insha allahu tacaala taasnana kiigan maansanayn ilaahay subxaana wa tacaala kiin barya insha allah inan ilaahay subxaana wa tacaala oo mana lamaa qof muslimiinka oo shal maqan oo ducada mustajaabo leer hatana waab arday waxaan isdhali iyo masqaan arday waab shal dorijin insha allahu tacaala hooyo insha allahu maama hilmaama maana hilmaama doon adin arday insha allah saasakin raje mar badan arday ka eri hooy maswaab hakin barna ka hooy indo ay ka eri adina iyo raasi maana arday insha allah miili nafta jeela hata gulabo lay araasi wallahi mid hadalladaas adheeraasna wallahi farraad bay kusii qaaday manag arday alxamdulilah hoy ilaahay ka dhaaf aakhir adduunya insha allah amalkaana ilaahay akhlaaskinga dhak liwajil kariiminkinga dhaka adduunya aakhira bamay buu amalka ka ogolaada uleesna ilaahay adduunyakinka tusan insha allahu tacaala aakhirana ilaahay subxaana wataala janaatul ka tus anin ardaymay boka kiin fashafaya qaadafa ilaahay subxaana wataala i dhaka yoona wiilalaka oo horeeyey yoona insha allah walaalaha hataana oo dembiga aan insha allah siaan rajeeyaw oo demaanta ayan ilaahay subxaana wataala amalkan iyo ka suganyina ilaahay subxaana wataala hala kulmaasaan aan rajeeyaw insha allahu dhammaanta ilaa insha allah kiin shafaya qaada doona insha allah janaatul iska arag doona kiin darya ilaahay subxaana wataala ku fadaan insha allahu tacaala sabar hooyo insha allahu tacaala may kale hondo fariinku diray aabahay ilaahay ka barakay aab insha allahu tacaala sabr aab sharwan in du'ay tan kale antugu dardaarmo may buah maanaan arday guuto isdii sharafka walaalayadow sabra allahu akbar allahu akbar wallaahi ard may bu anin fariin andara inka muhiimsanto waan arday an raday insha allahu tacaala ilaahay subxaana wataala i waafaji awoodii xeeladee mahaan inaan arday fariangeegan dhiiba oo mana ardeena andar insha allahu tacaala may laha goota cisii sharafka sabr walaalayaalow alxamdulilah alxamdulilah sabr cisii sharafka insha allahu tacaala goota cisii sharafka sabr insha allahu tacaala gowran dheeraynanaha insha allahu tacaala gentaaleeki oo may buwa isan siin qumadahay sidhama madi hubkali rido meelal dhakee oo manan adeemadu koli rida maa gentaalooyinka mujaahidiinti oo haynen insha allahu tacaala indikasaani antaninkasaaneba sabr horta madigoa sabraasiin dardaanbe yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabuduu wattaquu llah lacalakum tuflixuun anina ma ahaa inshaad ardeemay buu ahaa walaakin salaaxuddiin insha allahu tacaala wallaahi fadda dheeradaana siinkuku hormaray male anti ana kasaa sheegahay wallaahi mausiinkuku hormarana fadda dheerada iyo masqaan arday tooba masqaan arday oo kheyraana siinkuku badana insha allahu gafada madasa haddiida deereysa adminka bedelaayo insha allahu tacaala sabir walaalayaalow omibo insheegad insha allahu tacaala antiinumiba sabaraani balataa insheedaday walaal oo dhiijoy dhaansho indeedii faden gaaladamay buwan gumaad faden daraadyoongoyo ona ku tamni ogsugna insha allahu tacaala sabar walaase gonahamila sabar walaalyaa isbiruu wasaabiru waraabidu insha allahu tacaala ina allaha ma asaabiriin waay insha allahu sabar walaalaheen maybo nin doca wanasin docaani masan hilmaanin hilmaanten insha allahu sabara may kaleanta fanin ku daree kuu an hatan socdo kuwa gaalada wargaaloy oo mujaajosiinta oo nisa iyo walnaardaley tuubuu ilallahi toobasiinka baaqinta koowaad muddo koowaad oo ilaahi subxaana watacaala hanagada ilaahi subxaana watacaala oo doomantii yaa atiina ka kufriya atiina wallahi ilaahi subxaana watacaala gaalama isan usan oomay ka gaalowtan wal isan ku tara kortan wallahi cala ilaahi subxaana ziyaadsidaasan in khasaare maayana wal kale isan ku qobdaasan maleh warmay boo ilaahi subxaana watacaala toobasheena oomay boo dad ilaahi subxaana watacaala junuudidaasiinka wajahan oo mana ilaahi subxaana wataala junuudidan fada badanta wamaa yaclam junuuda rabbika ilaa huway mayba junuudis ilahi subxana tala min adkeysa kortaan tuubu ilallahi tooba siinka baage isaganta siin lamade oo gurguurta siin kuwiinyo suulisa khaasaanka murtadiinta midlahanima oo roogo manaan arday godka jilcow oo manaan arday madaxdooye masaan miraasay fadhi oo muslimiinta gumaadahay oo manaan arday jaajosiinta ah muslimiinta jaajosow nimantaas may lahaa nimanyow ilaahay subxaana watacaala ku obsado ilaa in tooba sheena balse haddii tooba sheena tan maaha wallaahi mayba geesyaal oo mayba naftooda nafti mana arday ilaahi subxaana watacaala ku jeel mana muslimiintiisan dhibaatayaasan wal nafti walban lahayne ilaahi subxaana wataala ku gadane ilaahi subxaana wataala suuqna kawala jifadeena insha allahu taala godka jilcow ka yaala insha allah meelada jilcow insha allahu ka yaala insha allahu taala meena suuq inuu jinaada ilaahi subxaana ku kawala jifadeen meeluwaay insha allahu tacaala ilaahi subxaana wataala ilaahi na sugalina insha allahu taala ilaahi na suga doona ilaahina shartii noo qabada doona hadafkaana na diiri doona insha allahu tacaala isagoo hunduraasano masqaana shiraasano manan saraakiilii meelka shiraas in ilahi subxana wataala nii aadi oo insha allah gobolkaasna insha allahu taala un ilaahi subxaana wataala oo sabtan ka baabi'i doona ilahi subxana saasa ku rajayana goran eran insha allahu taala wal isan weligiiban aragna oo manan godka jil on ku dhiin ya ku dhihi doona meel kasto muslim kirtan saasa ku dhihi doona insha allahu taala hadiisan tooba janaayo maa taasaasiin horna insha allahu taala meelna maynaga doonte meelu ku sheekay doona insha allahu tacaala may baan rajeeyay inaan arday gaala badan gaala fara badan ilahi subxana taala gacantii oo mananka dile ki aan habadka dile ki aan toore ka dile ki aan arday mar'i ka diloob insha allahu tacaala may baan rajeeyay ilaahay subxaana wataala ku rajeeyay inaan arday gaal qabsado gobodo waana arday surkaasna ka waraysado waana idaacadii andalus insha allahu aan gudbi warshay la dhegeysan insha allahu tacaala manaa masaqaan may kale arday fariinka daray manaan walaalaha muslimiinta meesha kirin insha allahu taala walaalaha muslimiinta sabara sabara insha allahu taala xabsagaasna insha allahu dagoran dheerayna haddii lasinka gumaaday gobolka ilanka humaayta lasdaqila gumaaday ata insha allahu tacaala gooran dheeran insha allah mujaahidiinta yaasan deeri doonta muslimiintana ma hilmaansan meel kasta muslim kirina ma hilmaansan hamiingeeratewale ka fikiraya umradana ka fikiraya una ka fikiraya insha allahu tacaala oo yaal arday manan oo ee mujaahidiin gentaalinka kumada ka fikiraya walkarmay war uno sadhama gentaal nafta oo ilaahay subxana wataala marka kurisa liridi leeno manaan tan rid heyeelema warkalma jira insha allahu tacaala ilaahay subxaana wataala may qurajaan ilaahay subxana wataala tasoo nisinka geysi tankal arday lahaa manaan manta oo walaayooyinka waalooyinka masaan arday meero wala ku eh ilaahay subxana wataala ku obsad ummatan khayrka ku hogaami ilaahay subxaana watacaala wajarsaasaskaduma insha allah sida ummada kamada wafadina weydiy insha allahu taala tan kalma ilaah isbada al-amru bilmacruuf anahana ilmunkarka shaqayaas sabr insha allahu taala umtaan ardayga gebgaayo insha allahu taala xaaskii mabelaha insha allahu taala walaashii insha allahu taala sabr haddii aan shahiidkii dheegdana walban arga gahdoy insha allahu taala maana walban welweloy ilaahay subxaana wataala kii ammaanasidi arday gabartaasna oo ilaahay subxaana wataala na siiyey labadan ilaahay subxaana wataala dhafteen ku shaalin insha allahu taala maybo ilaahay subxaana wataala ku obsay insha allahu tacaala unugo maanan arday oo adduunka masqaan musun dhatay ciisidii sharafka leh oo maana gabdho muhiimad kale kadegda kumada insha allahu inagata adi maana arday qofka si maana arday yaalka tarbiyadeedo iyoona inshaad wanaajoa anoon oyba barbaarto maana arday saas ka deeraana ilaahay subxaana wataala fadid kadib insha allahu tacaala may laraysa dhambo unuwaaban afka guurad ola sheeliya soomaalika magmagadaas unanka hooyadiis lay maana tarbiyad hooyadiis hamba tarbiyayd lay may bohodhowna hobgiina lagu dareemee ini arday maybuwa ada khayraadka masaan arday inka dadaala oo inshaad arday maybuwa haddii haweenadoo dugsiyaalka tacliinta insha allahu tadanka dadaala adiyoona maybuwa waalidiinta dhammaanta may lahaa gabirtaasay mas-uuliyadaas ku saaran maal muslimiinta dhan mas-uuliyad ku saarantaa oo mujaahidiinta insha allah mas-uuliyad ku saaran kolley gudaa mujaahidiin inta kalena arday unugdaasay ilaahay subxaana wa tacaalana isma ku ajar saabsadan in ilaali insha allahu tacaala may ku rajeeya ina geber laka daydaayo wanaag lainka dayda in nagato insha allah oo muslimiinta dhatiyo sharafkale insha allahu taala ku rajeeya adiyona may buwaa gebertaab arisan dhaafa insha allahu khayraas in rajeeye insha allahu tacaala
ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا لم يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka dhulgariir khasaare badan dhaliyey ayaa ku dhuftay waqooyiga wadanka afghanistan xili imaarada islaamiga ah ee daalibaan afghanistanna ay gurmad aan kala joogsi lahayn u fidinayso qoysaska dhiban warkaas waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba warbixintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdulwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar culus ku qaadeen xerada ciidanka saliibiyiinta xabashida etoobiya ay kaga sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee degmada diinsoor xilli garoonkaasi ay ka degaysay diyaarad sida wasiiro murtadiin ah dagaal culus ayaa goobta ka dhacay waxaana ku dhaawacmay hal askari oo etoobiyaan ah iyo askari kale oo murtada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiya oo ka tirsan maamulka deni oo sheegay in mushaaraadka laga goostay saraakiisha maleeshiyada loogu yeero danab ee ka tirsan maamulka ridada puntland ayaa sheegay in maamulka siciid cabdulaahi deni uu maleeshiyadooda ka jartay mushaaraadkii uu siin jiray war-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen in maamulka deni uu hogaamiyo uu isugu daray mushaarka oo uu ka goostay iyo sidoo kale goodis joogto ah oo ay la kulmayaan waxaan bulshada la wadaagaynaa in taliska hadda joogaa uu joojiyey dhammaan xuquuqihii ciidanka kumaandooska danab wuxuuna noogu daray hanjabaadyo istabajoog ah ayaa lagu yidhi nuqul ka mid ah bayaanka uu soo saaray taliska maleeshiyada riddada danab ee puntland waxay tani kusoo beegmaysaa xili taliyaha maleeshiyada booliiska ridada ee maamulka puntland uu maalin ka hor ka dhawaajiyey inay jiraan maleeshiya hubaysan oo ku sugan deegaanadooda goodis adag ayuuna u diray isaga oo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay xadgudub sameeyaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhulgariir xoogan oo ku dhuftay dalka afghanistan wararka ka imaanaya dalka afghanistan ayaa sheegaya in khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed uu ka dhashay dhulgariir xoogan oo waabarigii hore ee saaka ku dhuftay gobolada waqooyiga ee balkh iyo samanjan afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan dabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in dhulgariirkani uu ku dhuftay gobolada balkh samanjan iyo baqlaan islamarkaana uu geystay khasaare naf iyo maalba leh isagoo u duceeyey dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay musiibadaasi mas-uuliyiinta iyo hay-adaha khuseeya arrimahan ee imaarada islaamiga ah ayaa dhammaantood ku mashquulsan sidii ay shacabka ugu adeegi lahaayeen islamarkaana u gaarsiin lahaayeen gargaar deg deg ah oo ku filan ayuu yidhi dabiixullaahi mujaahid doctor sharafaad zamaan oo u hadlay wasaaradda caafimaadka ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa sheegay in wararka horudhaca ah ay muujinayaan in dad ka badan labaatan qof ay ku dhinteen islamarkaana saddex boqol iyo labaatan qof oo kalena ay dhaawacmeen waxaa kale oo intaasi uu ku daray in gurmadku uu weli socdo kooxaha howlahaasi qaabilsanna ay islamarkiiba gaareen goobaha ay musiibadu ka dhacday islamarkaana dadkii ay waxyeeladu soo gaartay u daadgureeyeen goobaha caafimaadka dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu sheegay lix dhibic saddex ayaa laga dareemay deegaano fogfog oo ay ku jirto caasimadda kaabuul waxaana hay-adda maareynta musiibooyinka ee imaarada islaamiga afghanistan ay sheegtay in la shaacin doono tirakoobka rasmiga ah ee ku saabsan khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka dhashay dhulgariirkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil gaari oo waxyeelo sababay oo ka dhacay waqooyiga soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay shil sababay dhaawaca hal ruux ayaa ka dhacay xaafad lagu magacaabo niyu hargeysa oo ku taal magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya shilkan ayaa yimid kadib markii gaari booyadda ah uu jiiray nin ka gudbayey wado marta halkaasi wuxuuna ka dhaawacmay labada lugood oo la sheegay in uu ka jajabay balse uu nool yahay muuqaal ay duubtay c c t v camero ku rakibnayd goobta ay wax ka dhaceen ayaa muujinaysa sida uu shilku u dhacay iyo halka uu gaarigu ninka ku jiray xubintiina caawa bukhaari waa inaga intaa
يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada jubbada hoose maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa iskuul hoose dhexe oo nidaami ah ka hirgeliyey deegaanka makalangow ee hoos yimaada degmada kamsuumah ee wilaayadaasi waxaana munaasabada kasoo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada iskuulkan hoose dhexe ee deegaanka makalangow ayaa loogu magac daray bilaal binu rabaax waxaana allah fadligiis la helay markii ugu horreysay laba boqol oo arday kuwaas oo noqon doona ardayda wax ka baran doona iskuulkaasi munaasabadii lagu furiyey iskuulka deegaanka makalangow ee duleedka degmada kamsuuma waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ugu horeeyo suldaan maslax suldaanka beesha harti iyo qaar kale oo ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka degmada kamsuuma ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa si guud allihii nicmatulislaam waliimaan walamnina siiyey na garansiiyey xaqa iyo baadilka na kala garansiiyey allahaas ayaa mahad iska leh ثم waxaa mahad iskale xarakatu shabaab ulmujaahidiin ee dadka muslimiinta soomaaliya xaqa u iftiiniyey ee sidii ay ku noqon lahaayeen dad islaam xaqiiqi ah dadaal badan ku bixiyey waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaayadeenna durbada hoose amiirkeenna sheekh axmed awyonis iyo makaatibtiisa waan u mahad celinaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa walaayadda maxaafadada kamsuumo ee haddeer aan ku sugannahay ayadana waa u mahad celinaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa beesha dareer weyne ee diyaarisay inay madaraso furto ayagoo ku tababaraya ilmahooda inay wax ku bartaan cilmiga shareecada ayagana sidoo kale waan umahad celinaynaa waxaan si gaara u mahad celinaynaa maktabu tarbiya wa tacliim jubbada hoose dadaal badan ku bixisay waxbarashada khaasatan labada sano hadda aan joogno dadaal fara badan ku bixisay soo saartay arday fara badan dadaal badanna ku bixisay soomaalidana waxay tidhaahdaa cagaggeena wax guntiga lagu qariyo way ka wen yihiin maktabu tarbiya wa tacliim waxay qabatay oo wax muuqdo oo aada iyo aada u muuqdo aana qarsoomaynin ay u qabatay walaayadda jubbada hoose dadaal badanna ku bixisay ardada ay soo saarteen arday aada iyo aad tayo u leh weeye sidaa daraaddeed furuucda hadda ay bixisay laamaha hadda ay samaysay oo ay ka mid tahay midda hadda aanu fadhinno ayadana sidoo kale maktabka aad baan ugu mahad celinaynaa dadaalkeedana waxaanu leenahay inay si laba jibbaarto dadaal badan ay ku bixiso si guuda waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah waxaan ku dardaarmaynaa kitaabkii sunnada in la qabsado gaalada kusoo duushay dalkeenna iyo diinteenna kusoo duushay aan iska dafcinno maxaa yeelay sababta waxay tahay nabigeenna moxamed sala allau alay wasalam iyo asxaabtiisa waxay juhdi badan ku bixiyeen diintan inay gaarto orax ka soo bax orax udhac ma ay iska fadhiisanin saxaabada nabiga sal alla alay slam wuxuu yidhi sunnadayda qabsada wa sunnatu khulafaa uraashidiin wuxuuna sheegay goosdambeedku ku qabsada khulafaa uraashidiin waa taqaaniin waxaa ka mida minhum abubakr asidiiq cumar bn khadaab maxaan ku yidhahdaa cusmaan ibn cafaan wakadalika cali bn talib waxay qabteenna waa la ogyahay taariikhdooda ninkii dib u raaco inaysan ahayn dad meel iska fadhiyey bal waxay ahaayeen dad juhda bixiyo ku dadaalo diinta in la qaato naf imaalba ku bixiyey gaarsiiya diinta meel maxaan ku ihahdaa markii nabigeenna sal alay slam la obsaday kadib aysan markaas diinta gaari gaarsiiyey juhda ku bixiyey mana ay iska fadhiisanino ma aysan dhihin maxaan ku ihahdaa intaan nagu filan waxaan leeyahay ummadda islaamka fadhigaha laga kaco gaalada dalkeenna kusoo duushay aan iska kacinno qofkane ma fahmi karo haddii uu diinta fahamsaneen kitaabkeenna munasalka ilaahay noo soo dejiye haddii aqoon uusan u lahayn ma dareemi karo macnaha gaaladii isaga wax ka dhexay loo dir وبعد أولا إلهي سبحانه وتعالى أمهد علينا مهد أن لسكوب كرن إلهي سبحانه وتعالى أسقناتي مهد أن لكذب وحن أمهد علينا ولا يدنا جب سفلا waaligeena sheekh axmed aw yunis iyo makaatiibtiisa ay ugu horeeyaan yaan u mahad celinaynaa waxaa kaloo rabaa si gaar inaan u mahad celiyo maktabu tarbiya wa tacliin amiirkeeda sheekh jaabir ee waayaan juhdi badan ku bixiyey inay furmaan madaariis maktabu tarbiya wa tacliin hoos imaado waxayna ka soo bilaabatay maxaafadada kamsuuma degmada mugaambu waa ku xigtay buule isaaq makalangoo maanta ugu dambaysa insha allahu tacaala mana ku eko وين سي سعلي سان كرجينا ان شاء الله تعالى مكتب التربيه والتعليم شيخ جابر وحان ربنا ان شاء الله تعالى محافظه كمسوم ودن نوركا انه كسب عدي الله ود لا اقبله وحان ربا سي غار انه امر علي ولايه جبده ولايه محافظه كمسوم ee asna baree juhdi ku bixiyey mowduucan inuu qabsamo in sha allahu tacaala iyo mudiirka maktab tarbiya watacliin ee muxaafadada kamsuuma asagana juhdi ku bixiyey waxaa kaloo u mahad celinayaa beeshareer jarirweyne waqaastan gaar ahaan beeshareer makalaangow ayaga naftirkooda waayaan ilaahay diinkii uu soo jeestay in ilmahooda jahliga ay ka baxaan nuurka ay u baxaan kolley culammaa ka hadashay waa maqlayseen wiilkii yaraay suuradda uu ku furtay shale suu ahaa maanta suu yahay wiilka khudbada noo aqhriya waa dareemaysaan waa la sheegay shale suu ahaa maanta suu yahay waxbaa isbedelay maxaa isbedelay shale mugdiaan ku jirnay maanta waxaan u soo baxnay iftiin insha allahu tacaala waxaan rabnaa haddaan salaadiin nahay haddaan walaayo nahay dadkanaga inaan jahliga ka bixinno ilaahay diinkii la barto nuurkii in loo baxo jahli wax dhibkiisu waxa garanayo ninkii jaahilnimo ku weynaaday jahliga wax faa'iidaa ma lahan owlaadan maanta maktab watarbiya watacliin ee madrasada bilaal binu rawaax ee makalaangow waxbarashada ay maanta baranayaan ayaga anfac u tahay uma waalidkoodii anfac u tahay adduun iyo aakhira ay anfacayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa inay bartaan berri qofka bini aadamka waa ogtihiin nafta marka laga qaado qabriga la geeya saddex su-aal la weydinaa soomaaliyaa tahay jaridaa tahay jileecan ay lama warsanaayo man rabbuka wamaana diinuka wamaa nebiyuka hor taallo intaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyo qofka waa baasi haddii intaa uu waayane laa adrii waaye canba aruuri baawuur saarnaaw daba taagnaaw waxdana noogu jirto ma laha aan u soo jeesanno ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inaan ku dhegno gooska dambe ku qabsanno hada wabilahi towfiiq وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولى الباب وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما السلام الله سبحانه وتعالى مهدس كليه allihii noo dhiki dad muslimiin ah oo ahlu kitaab ah allahaasa mahad iskalaya allihii nicmatulislaam waliimaan nicmatuljihaadi watawxiid nicmatulamni walistiqraar allahana siiyi allahaasa awlan wa aakhiran mahad iskalaya intaa kadib insha allahu tacaala maamulkii jubbada hoose iyo degmada kabasuuma iyo maktabkii atarbiya watacliim qabanqaabada iyo hawsha iyo qabadana insha allahu tacaala allah subxaanahu wa tacaala ka ajirsiyo dadweynihii iyo deegaankii makalaangow dhammaan deegaan ahaan iskuulka ama darasada bilaal may infurunta deegaanka infurunta beesha kelima infurunto deegaanka makalaangow dhan infurunto inta makalaangow degan oo qabiil kasta leh biidni illaahi tabarak watacaala madrasada anfurunta bilaal inaad dhigdaan waajib wa saacaddan wixii ka dambeeye insha allahu tacaala madrasadii bilaal bin rabaaxa tuulada makalaangow nin furunta insha allaahu furni reer makalaangow deegaankaana anfurni madrasada way furun tahay insha allahu tacaala kasi qayb qaadada jazaakum allahu khayra jazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
guud ahaan barnaamijka faafareebka caawa waa naga intaas inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى